إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib hadda ka hor marka maqaal waxaa jiray aan diyaariyey oo hore loo nashriyey oon isiri munaasib way tahay maanta in halkan lagu daro kelmaddan waxaan ku magacaabay gaalaysiin gardarra ah mushkiladda maanta jirtaahi waa gaalaysiinta muslimka kadibna dhiigooda la banaysto muslimka oo la gaalaysiiyo kitaabka iyo sunnuhu aad ayay uga digeen alla wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtum fi sabiili اllahi fatabayanuu wla taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta muumina tabtaguuna carada alxayaati اddunya facinda allahi magaanimu kahiira kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu in allaha kaana bima tacmaluuna khabiira waa aayadda afar iyo sagaashanaad ee suuratu nisa ibnu jariir tabari aayaddan markuu fasirayo wuxuu yidhi dad yahow alla rumeeyow rasuulkana u rumeeyey wuxuu alle xaggii uga keenay haddii aad u baxdaan jihaadka cadowga alle wax kala caddaysta oo ha ku degdegina dilka qof aad ka shakideen oo aad kala garan weydeen islaamnimadiisa iyo gaalnimadiisa hana dirina qof aadan hubsanina inuu dagaal ku yahay alle iyo rasuul iyo idinkaba inuu idinla dagaalsan yahay islaamnimadana ha u diidina qof idiin hoggaansamay oo aan idinla dagaalamayn idiinna muujiyey inuu diintiinna ku jiro ha u dilina idinka oo doonaya adduunyo alla khaniimooyin iyo risqiba idiin haya ee alle agtii ka raadiya idinkoo kaalmaysanaya inaad adeecdaan idinkuba sidaasaad islaamkiina u qarinayseen intii aan alla diintiisa kor u qaadin oo cisayn waxaa kale oo la yidhi idinkuba markii hore gaalo ayaad ahaydeen markaas ayaa alle idin dhaqaaleeyey oo badiyey dadkii diinta u gargaarayey waxaa kale oo la yidhi waa tafaasiir kala duwan aayadda ku jirta alle wuxuu idinku galladaystay inuu idinka toobad aqbalay dilkii aad disheen ninkan islaamnimada muujistay ee wax kala caddaysta waxaa dhici karta in asagana alle ku galladaystay islaamka sida idinkaba uu idinku galladaystay oo uu ku hanuuniyey iimaankii allana wax walba oo aad samaynaysaan hoos ayuu u og yahay kaasuuna aakhiro idinku abaalmarinayaa kii xumi hormarsada iyo kii wanaag geystaba axaadiistii gaalaysiinta ka digaysay yani warkii tabari waa u dhammaaday axaadiistii gaalaysiinta ka digaysay waxaa ka mid ah xadiidkii bukhaari abu hureyre ka wariyey in rasuulkii alleh sala allahu aleyh wasalama uu yidhi haddii qof uu walaalkii ku yidhaahdo gaal yahow labadooda mid ayaa la noqda bukhaari iyo muslim waxay ibnu cumar ka wariyeen in rasuulkii alleh sala allahu alay slam uu yidhi haddii nin uu walaalkii ku yidhaahdo gaal yahow midkood ayaa la noqda haddii uu noqdo sidaa uu ku sheegay waa meesheeda haddii kalese isaga ayay ku soo noqonaysaa gaalaysiintu bukhaari wuxuu thaabit ibnu daxaak ka wariyey in rasuulkii alleh sala allahu alay slam uu yidhi qofkii mu'min gaalnimo ku gana isagoo dilay ayay la mid tahay gaalaysiintuna waa xukun sharciga alle ka tirsan qof aan alle iyo rasuul gaalaysiin lama gaalaysiin karo gaalaysiintu waxay ka mid tahay goodiga alle waa masaa-isha waciidka ah goodiga alle iyo rasuulku noo sheegeen si guud waad u dhihi kartaa qofkii waxaa sameeya waa haddii qofku uu caalim yahay ee haddee wax fahamsan yahay oo ahli cilmiga maaragtay ijmaacooda iyo keyrkooda uu kala yaqaano iyo kitaabkii sunnada uu yaqaano qofkii waa uu dhihi karaa si guud qofkii waxaa sameeya waa sidaa iyo sidaa laakiin marka ay noqoto in qof cayiman oo gaar ah la xukumo kuma furna arrintaasu haddii aanay shuruuddii gaalaysiintu dhammaystirnayn oo ay jiraan wax ka hor imaanaya oo maanic ah oo xukunkaas diidaaya bal u fiirso aayadda alla uu yidhi ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslauna saciira kuwa xoolaha agoonta dulmi ku cuna naar bay calooshooda ku gurayaan ama gelidda naarta ayay wixii keeni lahaa la yimaadeenoo sabab ah naarta saciira ee holaca badanna way geli doonaan yaa alla yidhi waxaad aragtay nin xoolo agooneed cunhaya ma kuu furan tahay inaad ku tiraahdo naarta ayaad gelaysaa qof ahaanta oo si toos asaga aad ku tiraahdo kuma furna sababta oo ah arrinkaa waxaa lagu magacaabaa goodi goodigii oo qof gooni ah lagu sugo waa taxqiiq ulwaciid wax la yidhahdo iyadoo ay dhici karto inuu toobad keeno waxaa dhici karta inuu sameeyey wanaag fara badan oo qariya dembigiisa waxaa dhici karta in dhibaatooyin adduun ku dhacaan oo dembigii looga tirtiro waxaa kale oo dhici karta in aanay soo gaarinba in waxaanay ka xaaraan yihiin taa waxaa la mid ah hadallada iyo falalka gaalnimada keena waxaa dhici karta in qofkii aanay soo gaarin daliiladii tusinayey inuu xaqi garto waxaana dhici karta inay soo gaartay laakiin aanay agtiisa ka sugnayn sida culamadu ay leeyihiin ama aanu awood u yeelan inuu daliilkii fahmo ama shubhooyin ku furmeen alla uu cudur daaraayo lamana dhihi karo masalooyinka qaar waa qaطci kuwaas ayaana qofka ku gaalaysiinaynaa maxaa yeelay arrintaasi waa arrin isbabedelaysoo nisbi ah siday yidhahdaan culimmadu oo hadba sida loo fiiriyo ku xiran iyo dhinaca laga fiiriyo qof ayay masaladu agtiisa qaطci ka noqon kartaa masalo go-an aan shaki ku jirin oo rasuulkii ayuu toos uga maqlay maalan ama daliilkii iyo wixii uu tusinayey ayaa u caddaaday qof kalena inay agtiisa qaطci ka tahay iska dhaafe marana ma gaarto oo daliilkii ayuusan maqal ama agtiisa kama sugnaan ama sida uu wax u tusinayo daliilku ayuusan fahamkeeda awoodeed lahayn waxaa ku sugan xadiid saxiix ah in nin uu wiilashiisa ku yidhi haddii aan dhinto iguba lafahaygana shiida kadibna badda igu bitiya alle ayaa ayaan ku dhaartaye haddii alle i awoodo oo macnaha yani iqabto waaye ama isoo celiyo cadaab aanu qof kale cadaabin ayuu i cadaabayaa markaasaa alla dhulkii ku yidhi soo celi wix aad ka cuntay ninkiina ku yidhi maxaa kugu bixiyey wax aad samaysay wuxuu yidhi allow wuxuu yidhi allow waxaa igu bixiyey cabsi aan kaa cabsaday markaas ayaa alla u dembi dhaafay bukhaari iyo muslim ayaa abu hureyre ka wariyey xadiidkaas ninkani waxaa muuqata inuu ka shakiyey awooddii alle inay wax waliba soo hoosgelayaan sidoo kale wuxuu ka shakiyey in la soo celinayo haddii sidaa lagu sameeyo oo wuxuu u maleeyey inaan la soo bixinayn allana awood u lahayn hadduu sidaas sameeyo markaasaa allana u dhaafay dembigii ama wixii uu ku hadlay iyo ictiqaadkii xadiidkaasi waxa uu ku tusinayaa in qofkii muslim ah ee xerada soo galay aanu ku xukun ahayn qof aan xeradaba soo gelin oo kan muslimka ah jahliga loogu cudur daarayo rasuulku sal ll ly slm wuxuu u cudur daaray raggii ku yidhi daatu amwaad noo samee waa geed maaragtay la suri jiray muxuu ahaa seefaha iyo waxaas sida gaaladuba geedkaas oo kale u leeyihiin marka waa geed la ag hogto ahaa oo ay ka arkeen mushrikiinta oo maaragtay waxaasoo kale samaynaya wuxuuna ku yidhi rasuulku sal ll slam waxaad ku hadasheen hadalkii yahuudda oo kale ay muuse ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lam aaliha ilaah noo samee macbuud noo samee sida ay iyaguba macbuud u leeyihiin haddana waad ridowdeene towxiidka qabsada ma dhihin rasulka sal slm oo jahligii u cudurdaaray xadiidkii citbaan ibni maalik ee bukhaari iyo muslim wariyeen markii uu nebigu gurigiisa nebigu sal l slm gurigiisa ku tukaday ee rag xaafadda ka aga dhowaa gurigii yimaadeen ayaa mid dadkii ka mid ah yidhi aaway maalik ibnu dukshum markaas ayaa kuwo kale u jawaabeen oo yidhaahdeen warkaasi waa munaafiq aan alle iyo rasuul jeclayn nebigaa wuxuu yidhi sidaa ha dhihin miyaadan arag inuu laa ilaaha ila allahu yidhi isagoo alle ula jeeda wuxuu yidhi ninkii baa hadlaaye alle iyo rasuul ayaa ku cilmi badan annaguse alle ayaan ku aniguse alle ayaan ku dhaartaye allaan ku dhaaranaye waxaan aragnaa inuu jacaylkiisa iyo sheekadiisuba xagga munaafiqiinta keliya u jeedaan markaas ayaa rasuulkii sal l slam yidhi alla naarta wuu ka xarimay qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahda isaga oo alle ula jeeda marka ragga maalik ibnu dukshum munaafiq munaafiqnimada ku sheegay waa uu cudur daaray rasuulku sala alla alay slam ilaan muta'awiliin bay ahaayeene inkastoo meesha laga fahmaayo inaanay qofka muslimkaa u wanaagsanayn ama aanay munaasabba u ahayn meel shubho inuu istaago oo uu munaafiqiin iyo dad xuxun la saaxiibo sababtoo ah munaafiqiintii uu la socday waa kaasoo isagii in diinkiisa laga shakiyo yayba keentayba laakiin haddana rasuulku sal alla alay slam gaalnimo kuma xukmin oo munaafiq waayo ma aanu dhihin ahlu sunnaha iyo bidcoolayaashu waxay ku kala duwan yihiin fiirinta loo fiirinayo qofkii gaalnimo ka dhacday in shuruudii lagu gaaloobi lahaa laga helay iyo in kale sidoo kalena wax kar hor joogsanayo maanica aanay jirin xukunkaa ama caaridaaya shuruuduhu marka waxay yihiin inuu qofku cilmi u leeyahay waxa uu khilaafay oo aanu jaahil ka ahayn talabaadna waa in qasad iyo doonisi ay jirtaa oo uu qasday macnaha hadalka gaalnimada keenayo marka wax mucaarada ama wax maanica oo ka hor imaanaya xukunkaa waa inay meesha aanay jirin sida yani jahli waa inaanu meesha jirin oo aan wuxuu u khilaafay aqoonba u lahayn tan labaad awilashu waa inaanay jirin oo wax tawiilsanayo tan saddexaad gef iyo khata oo doonisi maarata aanay jirin tan afaraadna qasbid waa inay jirin oo ikraah maarata waa inaanu jirin oo ikraahu maanic buu noqon karaa oo qofkii maaragtay aan lagu xukumaynin wixii uu ku hadlay oo marka qofka hadaanu khiyaar lahayn maxaa lagu xukumaaba marka afartaas shay aan soo sheegnay waxaa tusaalooyin u ah iyo labadii ka horeysaba aayada iyo axaadiis dhowra alla wuxuu yihi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula annagu ma nihin kuwii qolo cadaaba ilaa aanu rasuul uga soo dirno oo qofku in xujadu ku ooganto moogiye si kale alla dadka uma cadaabo haddaanay qofka soo gaarin faahfaahinta qaarkeed rasuulku sal sl la yimid waxay dhinacaa kala mid tahay iyada oo asalkii risaaladuba aanu soo gaarin qofka ilaa dadka risaaladuba aanay soo gaarin axaadiistu waxay noo sheegtay in aakhire la imtixaani doono aayadihii suurat lbaqara ugu dambeeyeyna alla wuxuu aqbalay ducadii muslimiinta inuu u dhaafo haddii ay wax ilaawaan ama ay gefaan laa tuaakhidnaa in nasiinaa aw akhطa'na ay ku ducaysteen rasuulkuna sal ly slm wuxuu sheegay in alla uu yihi qad facaltu waan sameeyey waa nicmo alla uu muslimiinta u galay qofaan marka xerada soo gelin laga hadli maayo waxaa laga hadlaa dadka muslimiinta ahaa oo khaladku uu ka dhacay iyo halmaanku marka xadiid oo ibn cabaas laga wariye oo muslim u wariyey yaa saas sheegaya qad facaltudaas inuu alla yiri sidoo kale xadiidkii aan soo dhaafnay ninkii ku yiri wiilashiisa markaan dhinto iguba waa arrin ayaduna marka jahli in laisugu cudur daaraayo sheegaysa waxaa kale oo jira haweeney zino ku dhacday wakhtigii cumar xadkina aan laga oofin gaalnimona lagu xukmin markii ay caddaatay inay xukunkii jaahilka tahay waxaad ugu noqotaa sunan albayhaqi juska sideedaad laba boqol soddon iyo maaragtay mujaladka sideedaad bogaga laba boqol soddon sideed ilaa laba boqol soddon sagaal xagga gefkana waxaa tusaale u ah ninkii faraxu ka batay ee yidhi allow addoonkaygii ayaa tahay anna rabbigaadi ayaan ahay faraxii oo ka badbatay dartii ayuu la khaldamay qasabkiina waxaa ka hadashay aayaddii suuratunaxli aayadda boqol iyo lixaad man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan alaaya ibnu jariir aayaddan sidan ayuu ku fasiray qofkii iimaan kadib gaalooba kumana jiro kii lagu qasbay arrintaa kuna dhawaaqay hadal gaalnimo ah iyadoo qalbigiisu ku xasilan yahay iimaanka dhab ahaanna u yaqiinsan qalbigiisuna aanu gaalnimo u waasic noqon qofkiisa gaalnimo qalbigiisu u waasic noqdo qofkiisa gaalnimo qalbigiisu u waasic noqdo sidaana gaalnimo kaga doortay iimaankii oo ku dhawaaqa gaalnimada iyada oo aan la qasbin dadkaasi cara alleh ayaa dushooda ahaatay waxaa kale oo u sugnaaday cadaab weyn sheekh islaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay qof gooni ah waa qof mucayana meesha ka yidhahdaan oo gaalnimo lagu xukumo oo la yidhaahdo dilkiisaa bannaan waxay ku xiran tahay in xujadii nebiga ka sugnaatay soo gaarto taasoo qofkii khilaafa uu xerada ka baxayey ileen qof waliba oo qeyb diintii ka mid ah jaahil ka noqda ku gaaloobi maaye sidaa darteed markii qudaama ibnu madcuun iyo saaxiibadihii ta'wiilsadeen in khamradu dadka wanaagsan u bannaan tahay iyagoo ta'wiilsaday aayad suuratulmaa'ida ku jirta waxay isku waafaqeen cumar iyo cali iyo saxaabadii kaleba in nimankaa la leeyahay waxan ka soo noqda haddii ay ku madax taagaan oo cinaad la yimaadaanna xalaaliisigaas ay xalaashadeen wakhtigaa kadib gaalo ayay noqonayaan haddii kalese xad ayaa laga oofinaya kitaabka aradda albakri la yidhaahdu warkaas ku sheegay wuxuu kale uu yidhi tugmada owliyadu waa shirki waa ducaau hayr illahi moogta iyo istiqaasadii alla xaaraan ka dhigay waa shirki alla xaaraan ka dhigay haddana sidaa oo ay tahay suurtagal ma ahan in muslimiintii arrinkaa lagula gaalnimo xukmiyo ilaa ay uga caddaato wax arrinkaa u caddeeya oo rasuulka sal ll slam xaggiisa uga yimaada maxaa yeelay jaahilnimadii ayaa khaalib noqotay waxaana ku yaraaday dadkii dambeeyey inay cilmi u yeeshaan wixii rasuulka sal ll ly slam laga dhaxlay ee diin ah radda albakri saas ku yiri ugalama jeedo erayada inaan ku soo koobo gaalnimo ku-xukminta muslimka lagula kaco oo waxay u baahan tahay kitaab dhan ee waxaan u jeedaa baraarujin uun xeerarka culammadu arrintaa ka sheegeen waxaa ka mid ah tan koowaad qofkii islaamnimadiisu sugnaato lagama bixin karo shaki laga shakiyey ee asalkii ayaa lagu dheganaanaya oo yaqiintii la hubay islaamnimadiisa ah tan labaad dadku waxay u qaybsamaan mu'min gaal iyo munaafiq waa saddexdaas munaafiquna waa kan islaamka muujisanaya gaalnimase u qarsoon tahay aakhiro naarta meesha ugu hooseysa ayuu ka gelayaa adduunkase waxa uu muujistay ayaa lagula dhaqmayaa oo naftiisa iyo xoolihiisuba waa naga xaaraan marka nimankan hadda tawaqufka iyo tabayunka la yidhaahdo ee qofkii maaragtay laa ilaaha illa allahu intay ka maqlaan leh maalan ku daba dukan mayno ama islaam u sugi mayno waa khilaafsan yihiin arrinkaas oo munaafiqiintii yaa islaam loo xukumi jiray maxaa keena marka qofkii adigu qalbigiisa aada ogeyn tawxiidkiina maarata qiranaya arkaanta islaamka iyo iimaankana laga hayo inaad tirahdo maarata anigu waan maarata ka shakisana oo waan ka istaagaya tan saddexaad qofka muslimka caasiga ah asalkii xiriirinta muslimiinta waa uu haystaa la dagaalanka qaar muslimka ka mid ah uu la dagaalamaayo islaamka uga bixi maayo sidai aayadda xujuraad ay sheegtay oo wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahum ayaa alla u yiri dhexdooda heshiis dhiga haddii muslimiinta ay dagaalamaan ee way gaaloobeen ma aanu dhihin alle naar ayuuse ku mutaystaa dembiga kabiirada ah haddaanu ka toobad keenin sidoo kale qofka muslimka caasiga ah wuxuu haystaa asalkii kabir noqoshada gaalada haddii uu marmar khaldamo oo gaaladii weli ka dhigto asalkii berinimada ku waayi maayo taas laakiin hadduu gaalada u jeclaado diintooda darteed ama uu jeclaysto in gaalnimadu ka guulaysato islaamnimada markaa diintii waa uu ka baxayaa sida laga faa'idaysanayo xadiidkii xaatib ibnu abi baltaca ka hadlaayey haddaatan aan waxyar ka soo taabanno tan afaraad haddii aad aragto aayado iyo axaadiis iimaanka u diidaaya dad dembiyo ku dhacay oo laa yuminu iyo laa yuminu leh haddaad aragto waxaa laga fahmayaa in dadkaasi waajib ka tageen dad xunna yihiin laakiin loolama jeedo xerada ayay ka baxeen maxaa yeelay aayado fara badan iyo axaadiis iyo iyo ijmaacii culammaduba waxay caddeeyeen in aanay isku mid ahayn munaafiq aan rasuulka sal alla ly slam hoos ka rumaysnayn iyo muslim dembaabay hadduu qofku dembiyada waaweyn xerada uga baxaayo xuduud lama jideeyeen ee qofkii sina ku dhaca ama wax xada waxaa la dhihi lahaa waa ridoobay ee hala dilo taasina ma dhicin tan shanaad murtad haddii la dilaayo ama murtadiin lala dagaalamaayo waa arrin dowladeed waa gardarro inay dad kelikeli ah ama kooxo ay arrinkaas sameeyaan tan lixaad rasuulka sala allahu alay slam wakhtigiisii xad aanu ogolaan lama fulin khulafadii ka dambeeyeyna sidoo kale ayuu arrinku ahaa dowladihii islaamkuna sidaas ayay ku dhaqmi jireen fuqahadii islaamku waxa ay wada caddeeyeen in xuduud oogidda iyo jihaadkaba madaxdii looga dambeeyo tan marka duulal kale yaanu la jeednaa oo kuwaanu iyagu hadda waa kuwa leh maarata wax dili mayna waa kuwa leh laakiin markay u gasho ay xoogeystaan kolley diliddu waa u sahlanaanaysaa tan toddobaad waxaa dhici karta qofku inuu yidhaahdo oo haddii wax u istaaga arrimahaas aan la helin ma la wada fadhinaya jawaabtu waxay noqonaysaa haa oo dhibka ka dhalanayo waxa la samaynayo ayaa ka weyn wanaagga laga fili karo tan sideedaad salaad aan wakhtigeedii gelin hadduu yidhaahdo qofkii waan dukanayaa oo waxaan ka baqayaa in fadligeedii dhaafo ama aan kaso ka dhinto ma laga aqbalayaa jawaabtu waa maya xuduud oogid iyo jihaad aan shuruuddiisii dhammaysnaynna waa sidaas oo kale ee qofku ha ku mashquulo wax uu awood u leeyahay xalaalnimadeedana uu hubo sideedana wakhtiga fitanka ah rasuulku sal alla ly slam xadiidkii muslim uu wariyey alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya in marka fitan ay jiraan oo maarata muslimku uu dhexdooda ka dagaalamaayo oo arrimihii aan isku toosnayn cibaadada alla la caabudo waa hijro aniga laysoo hijroodo oo kale sida ay fadliga u lahaan jirtay wakhtiga rasulka sal sl loo soo hijroon jiro madiine uu joogay saasoo kale fadli u leedahay nawowi markuu sharxaya xadiidka wuxuu yidhi sababtu waxay tahay buu ku leeyahay dadkii qafli uga sugan yihiin arrinkaas way ka mashquulaan oo cibaadadii uma faaruq noqdo ilaa dad yar ma ogi tan sagaalaad hala saaxiibin baan leeyahay walaalkeeyo aan ku leeyahay dad aan la hubin aqoontooda diineed iyo saxnimada dariiqa ay ku socdaan maalinba xoogaa qur-aan ah baro axaadiista baro sheekh wax fahamsan oo sunnada ku taagan oo caqiidadii salafka rumaysan oo ahlu cilmiga maaragtay la socda sheikh noocaas oo kale ah wax ka akhriso adigu waxayso akhrinin fiideo iyo baro aan lagu kalsoonayn oo internet ahna fatwo iyo masaa'il waaweyn ha ka goobin waa tii ibnu sirin uu yidhi sidii muqadimada saxiix muslim ku taalle ina haada alcilma diinun fanduruu can man ta'khuduuna diinakum cilmigani waa diin ee iska hubiya oo ka fiirsada dadka aad diinka ka qaadanaysaan marka waxaa nasiib darro ah in sayid qudbi iyo mawduudi kutubtoodu waa fiican yihiin la yidhaahdo annagoo ujeedna raadka ka dhashay oo takfiiriyiintan ay ka soo baxeen ama jamacatu muslimiin kuwii la baxay oo wax walba waa gaalo lahaa iyo kuwaan lamaarata islaamkii dadka u qirimayna leh oo hadda dacwan dadka gaarsiinayna leh kow islaamka hala soo galo leh marka waa nasiib daro annagu waxaan leenaha dadka xarikiyiinta ah ee mawduudi iyo sayid qudbi iyo maaragtay maxamed qudbi iyo kutubtooda uun keliya haladaba socdo leh allaha ka cabsadaan baan leenaha sababtoo ah nimankan takfiiriyiinta uun bay shabaheen inaad maarata nimankii turaadkoodii iyo kutubtoodii in aad tiraahdo ha loo noqdo waa laga faa'idaysanayo lagama maarmo marka jamaacadii la tarbiyeynayo iyo kooxdii iyo xisbigii wixii ay ka dhashayna aada diidaahi waa tanaaqud salafkuna waxay dhihi jireen ninka dhalinyarada ah ama cajamiga ah ee aan saas maarata wax u fahmaynin haddii alla u sahlo nin caalim ah rajay bay dhihi jireen oo marka inuu badbaado yaa dhici karta laakiin hadduu dad bidcaa u galo oo uu maaragtay wax ka dhegaysto khalaas waa ka quus bidcadoodii bay gelinayaan qofkii marka salaad khushuuc wadata dukada habeenkii xoogaa ka qaata oo salaad dukada xuska alle iyo baryadiisana badiya dad wanaagsanna diinka ka akhrista haddii adduunyu xilka saaran yahayna si xalaala u raadsada masruufkiisa intaasi mashquul qofku waa ugu filanta adduunyadu marka waa imtixaan adigoo ribix iyo faa'iido raadinaya in raasamaalkaadii uu kaa gubto waa khatar oo islaamnimadaada ay khatar gasho markaad si gardarra a dadkii gaalnimo ugu xukunto oo aad dhex dabaalato gaalaysiinta muslimiinta iyo in dhiiggeeda la fududaysto aakhirana hogaamiyayaasha ururadu xisaabtaada kuu imaan maayaan oo qof walba xigtadiisii waa uu ka cararayaa oo tiisa ayuu ku mashquulsan yahay sida alle aayado kala duwan noogu sheega sida suuratu maaragtay sa'ale iyo cabasa aad ku arki karto macnahaas suurat ulmacaarij ayaa la yidhahdaa iyo cabas arrinta ku saabsan in wax lagu gaalaysiiyo ururo caalami ah oo laga mid noqdo sida ummadaha midoobay oo kale ma ahan mid laga fiirsaday maxaa yeelay dulmi badan iyo kufri badani haba ku jire ma ahan wax ay leeyihiin waxaan u samaysannahay inaan gaalnimo faafinno ama masaakiinta dilno oo dhacno marka dowladaha islaamkuna uma aanay gelin inay gaaloobaan ama gaalnime masaalix adduunya iyo wax noocaas oo kalea yay raadinayaan asalkeedii marka arrintaas umam mutaxidii waxa leeyahay waxay ka soo jeedaan waa dowladda xoog leh oo kuwo kale ka adkaaday dagaalkii labaad markuu dhamaada kadib diintooduna kala duwanta oo marka waxaas ku heshiiyey waxay yidhaahdeen nabadda guud ee adduunka ayaan iska kaashanaynaa danahooda ayay dabcan hormarinayaan adduunkii kalena ma jirin tabar lagu yidhaahdo waxa aad dhoodhoobteen shaqaba kuma lihin oo dowladaha muslimka qaarna gumaysi ayay ku jireen waagaas qaarna xor ayay ahaayeen kuwa xorta ah maaragtay way yaraayeen qaarkoodna markii ay maaragtay galeen waa ay iska diideen qodobada qaarkood oo khariban sida waxyaabahan la leeyahay oo kale qofku diintuu rabu qaadan karaa oo kale ama gabadha muslimiinta ah waa in gaal guursadaa iyo la leeyahay oo kale waa ay caaridoonoo waa ay ka hor yimaadeen waxyaabaha qaarkood ay dejisteenna sida maxkamaddan maarata horan ku taaloo kale ama laahay la leeyahay dadka hadda kuma qasbana inay u xukuntamaan heshiisyada qaarkoodna waxaaba dhici karta in laga indhalaafto iyadoo la fiirinaayo in la iska difaaco dhibka weyn oo midka yarna loo dul qaato taas marka macnaheedu ma ahan inaad macsi ama gaalnimo ku raali noqotay munkarka inkiriddiisa darajo waxaa jirta qalbiga uun aad ka inkirayso haddii ay awoodda awooddaadu intaa dhaafi weyso kumana ceebaysmid waxaa ceebaysan qofkii kugu ceebeeya rukhsadaa alla ku siiyey waxaan ku soo dhammaynayaa hadalkayga in allah laga cabsado oo aan la fududaysanin arrimaha gaalaysiinta muslimiinta marka annagu hadda majaalistaas iyo waxaas maaragtay ay gaalada dhodhoobeen raalli kaba nihin laakiinse haddana in dadki lagu tagfiiriyaahay wax saxa ma ahan waa in allah looga cabsado masalada alxukmu bigayri ma anzala allah waxaan uga hadlay su-aal horoo la weydiiyey xukunka islaamiga la raadinaayo ma loo mari karaa wax kasta oo xalaal iyo xaaraan ah sharcigii ahlucilmiga waxay u kala qaybiyeen sharci munazala ooba dadku waxay ku hadlaan hadda iyo sharci muawal ah kan muawalkaa waa waxyaabaha ummaddu isku qabsato ee ijtihaadku ka furayn qofkii qabsada wax ijtihaad ku bannaan yahay laguma inkiro dadkase waajib kuma wada ahan inay warkiisa qaataan haddaanu keenin xujo lama dhaafaan ah oo kitaabkii sunnada ku cad sharciga munazalka ahu waa kii alla soo dejiyey waa kitaabkiii sunnadii oo dadka dhan ay waajib ku ahayd inay raacaan ama madaxa noqdaan ama qaaliyaal ama shiikhyada maaragtay dariiqooyinka iyo wixii lamid ah marka dadkii marna uma bannaana inay ka baxaan shareecada alleh oo ah taacada alleh iyo taacadii rasuulka sal alla alay slam sharci mubadalaa jira yidhaahdaan culummadu waa wixii markhaati beenaale iyo ku dhisan wixii lagu sugo wax noocaas oo kale ah ama jaahilnimo iyo dulmi ku dhisan xaqi iyo cadaaladdiina ka baxsan iyadoo wax lagu xukumaayo xukunka alle waxaan ahayn ama qofkii la leeyahay qiro wax aan jirin si dad kale xaqood loo duudsiiyo iyadoo ay dhici karto inaanu isagu ku dambaabin qaaligii wax loo hoosaasiyo wax loo qariyo oo sida muuqata wax ku xukuma ilaan waxa qarsoon ma oge isagu marka hadalkaas saddexda maaragtay qaybood loo qaybinayo sharciga la idlaaqaayo mid munazala iyo mid muawala iyo mid mubadela shekh islam ibn temiya ayaa ku sheegay fataawiga mujaladka soddon iyo shanaad marka islaamkii laguma raadin karo ariiqan saxayn laguma raadin karo muslimiinta xaalaadkooda marka way khilaafsan yihiin marna maaragtay waa xoog bay leeyihin marna waa dacafo haddii xukunka islaamka wax kamida la khilaafo si sharciga waafaqsan ayaa loo daaweeyaa arrintaas waa in la caddeeyaa waxani inay munkar yihiin sharcigii khilaafsan oo dadkii xujada lagu oogo dowladdii alla dhulka u makaniyo ayay waajib ku tahay inay ka hortagto munkarka haddiise ay ka dhalanayso dowladnimadii oo baaba'da dib baa loo dhigaa arrimaha noocaas oo kale ah iyada oo wax yar la saxaayo ma ahan in wixii weynaa baaba-ooda sabab loo noqdo dowladnimada waxaa ku badbaada inta badan naftii iyo maalkii iyo wax badan oo diintii ka mid ah oo dadka si nabad ah ayay alla u caabudi karaan qofkiisa naftiisa xoolihiisa iyo shariftiisaba u baqaaya cibaadadii ma macaansan karo wanaag fara badanina waa uu seegaa haddii kuwa madaxda ahi ay iyagu ka seexdaan waajibkii saarnaa aanaysa u diidayn dadkii arrimuhu ka go-een inay khaladka saxaan waa ay saxaan dadkaasi marka haddiise khaladkii aan la sixi karin in madaxdii muslimka ahayd lala dagaalamo moogiye lalama dagaalamo rasuulkuna sala allahu alay slam waa uu diiday in lala dagaalamo inta ay muslim yihiin oo ay dukanayaan isagoo ku sheegay inay dadkii dhib u geysanayaan xoolahoodii iyo jirkoodiiba oo ayna necab yihiin annana aan necab nahay markii ay yidhaahdeen asxaabadu mala dagaalanaa wuxuu ku yidhi maya intaba ay dhexdiina salaada ku oogayaan war hooy qofkiinii nin uu madaxweyne u noqdo ee arka ninkii madaxda ahaa oo macsi la imaanaya ha kahsadoo ha dhibsado macaasidiisa macsidiisaas laakiin yaanu ka bixin taacadii muslim baa wariya xadiidkaas lambarkiisuna waa kun sideed boqol konton shan culimadii sunnadu culimmadii sunnadu waxay caqaa'idooda ku sheegeen in aanay ka mid ahayn munkarkii oo gacanta lagu zuuliyo in madaxdii hub loo qaato marka masaladii way ka baxaysaa munkar inkirid la dagaalanka madaxdu ma ahan wax iska furan waxaad fiirisaa alamru bilmacruuf nahy cilmunkar oo khallaal uu leeyahay bogga soddon iyo labaad ilaa bogga soddon iyo saddexaad isagoo warkaa imaam axmed u tiiriyey sidoo kale waxaad ka helaysaa sharxu sunna lilbarbahaari bogga kontonaad in madaxda muslimiinta hub loo qaato waxay caqiido u tahay khawaarij iyo muctasilo arrin ahlu sunnuhu yaqaanaan ma ahan haddaba in urur loo aasaaso shareecada ayaan dabaqaynaa macnaha ku hoos jiraa ma uu yahay dowladdii muslimka ahayd ee markaa jirtay ayaan xukunka ka tuuraynaa oo annaga ku fadhiisanayna waxaan u malaynaa inay soo gelayso sharcigii mubeddelka ahaa maxaa yeelay way sahlan tahay in qof kastaa ceeb loo helo haddii la yidhaahdo dagaal ha lagu saxo wax joogsanaya ma ahan oo mid walba oo timaada duul baa dhaliilaaya oo dhiigooda bannaysanaya markii ay iyagu ku fadhiistaanna kuwo kale ayaa dhaliilaya oo iyana dhiigooda bannaysanaya waa fidno aan dhammaanayn waxaa cibro noogu filan taariikhihii lasoo dhaafay intee dhiig badan lasoo daadshay kadibna aan waxba laga qaban munkarkii lalahaa waxaa loo istaagay in meesha laga wareejiyo xukunka fulin la fulin waayey keliya laguma gaaloobo waa anagii soo sheegnay warkii mucalimi uu saddex jeer baa diinta looga baxaa markii lagu xukumo waxaan alla soo dejin uu lahaa waa loo noqon karaa wabillahi towfiiq ayoha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fii manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed